shacabka degmada bardaale ayaa bilaabay dhismaha waddada faras magaalaha waxaana lagu dhisayaa si isxilqaan ah iyadoo qof walbana uu kaalintiisa qaadanayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna qayb ka ah dhismaha waddada bardaale kuwaasi oo shacabka ku dhiirigelinaya in iyagu ay wax qabsadaan oo si iskaashi ay u dhistaan waddada maadaama burbur xoogan uu kasoo gaaray daadadkii fatahaadda ee degmadaasi ku dhiftay bishii lasoo dhaafay guddoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim biyaano ayaa caddeeyey shacabka bardaale inay diyaar u yihiin dhismaha waddadooda iyadoo qof walbana uu mas-uuliyad iska saaraya buu yidhi sidii waddadaasi loo dhisi lahaa bardaale bulshada ku nool in laga wacyigeliyo maalmahan oo dhan aanu sheegayna say ku dhisan lahaayeen waddadan ay biyaha halakeeyeen ilaahay mahaddiis wacyigelin ka bacdi waxaa la wada go-aansaday dhammaan wasiirka arrimaha gudaha wafdigii kale nala socda in waddadan dib loo dhiso laba kilomitir waddadan waxaa lagu dhisayaa iskaa wax u qabso qof walboo degmadan bardaala ku nool waxaa waajib ku noqotay inuu dhisto hal mitir oo waddada hortiisa ah si ay horumarkii degmada bardaale micnaha hore u qaado maxaa yeele waddadan waa waddadii weyneeda isku xiraysay degmada bardaale iyo gobolladan gedo degmadan baydhabo iyo gobolladan gedo insha allah dadweynaha degmadan ku nool waxay diyaar u yihiin inay dhistaan waddadooda halbowlaha aheyd ilaa iyo laba kilomitr qof walbana waa iskaa wax u dhiso waa wuxuu ku dhisanayaa qof walba inta kasoo horjeedo hal mitira iyo wixii kale u kari karo wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oomanuur ayaa isna sheegay shacabka oo iskaashanaya inay dhistaan waddada ay qayb ka tahay horumarka kaabayaasha dhaqaalaha degmada bardaale wuxuu kaloo xusay shacabka oo isku tashanaya hay-ad iyo dowlad aan taageero ka helaynin inay dhisanayaan waddada bardaale oo daadadku ay saameeyeen iyaguna maysan helna bulshada ka noolka bardaada madaxda golaha deegaanka wafdigana iyaguna maysan helna inay dasxilqaamay laka shaqeeyahay mashruuc kii jidkunlaka hagaajiifadi taasoo iska walan qobso laka dhisohay lanwalba oo bulshadii kumid ee reer bardaada iska tala galaan inay jidkun iyo walaayo kale oo daadka iyo dhibaatada isu sheenay ukunka bahafada inaynan wada gurmada waan alxamdulilah may ordhaqaalaan gurmada bulsho iska duuban oo iska afkoo aho midaysan oo dhibaatadii hamarti kooda inagoo ku bahan diyaaran ah iyo roogga waddadana argu haytaan bilawshe haddee dadkiiya iska talagalo hayaan badiyo iska talagalaana may hayso lanki kale gargaarlo ku helaana duweydiisadee laakiin bulshadiiya iska talagalo hayta alxamdulilah mayna rajeeyana jidkun shileedis ma ahe daa dambe iyo beledkun hangalna mayla fadoohaya kanaal weyno beledka banaashi ilaa kugu reejiya biyona kugu reejiya inay la soo biyi mashruuc weyne wax ka talagalahayna ilaahay idin sheegawa weliba haddee bulshada iska talagalaasa wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa sidoo kale muujiyey shacabka bardaale inay bilaabeen bilicda iyo horumarka degmadaasi siday uga qayb qaadan lahaayeen qof walbo geeka beledkun rooga mayla fadooy ku dhiiggala barnaamijkan oo horumarinta oho iska walan qabsay oho danta tiita jidkun mashruuc oo maylambiyey mitarkaa dhisay nan walboba mitarkaa kii horjeeda dhis ilaahay idin sheey dowladdana madaasa madiyaad ka dhagaagdo ama wala iska talagallo ya kaalmada halaasa may rajeeyana ilaahay idin sheey inay geedka iyo bilaawato horumarkii laku sugaayo bardaala iska duumanaantii laku sugaayo waaba muuqata horumarna si geedkan bilaawadayo ilaahay idin sheey walay dhiman in dhimaatira maayaan may rajeeyana bulsho oo ka talagalaasa beledyo sii ka horumarifadeen tartanka degmooyinka laka jala iyagoona qayb qaadadaan taasna muuqato bulsho iska duubado haddee may argo hayna ilaahay idin sheey khilaafaadka iyo jijara iyo kulli dhammaadeen may rajeeyana haddii walay ku dambeeyo horumar iyoonay iyo beledka in rajeeyaan insha allahu tacaala waddada halbowlaha degmada bardaale ee gobolka baay waa istaraatiiji waxayna isku xirtaa gobollada baay iyo gado gaadiidka badeecooyinka u wada degmooyinka gobolka gado qaarkood ayaa waxay maraan waddada bardaale iyadoo tan iyo markii fatahaddu ay saamaysay waddadaasi uu gaabis ahaa issocodka gaadiidka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo